qaalat camratu camra waxay tidhi qaalat caaisha markaa caaisha waxay ku soo tidhi laysa kamaa qaala bnu cabbaas sida ibnu cabbaas yidhi arrinku maaha ana fatantu aniga ayaa soohay bay caaisha tidhi qalaa'ida hadyi rasuuliillaah rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam hadyigiisa xadhkihii qoorta loo sudhayey anaa ku soohay biyadaya labadayda gacmood uma qalladaha rasuulullah dabeed rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam ayaa qoorta ugu xidhay biyadihi gacantiisa waxay tidhi caaisha arrinku sida ibnu cabbaas sheegayo ma aha hadyigii nebigu uu xaramka u diray isagoon muxrimba ahayn xadhkihii qoorta loo sudhayey anaa gacantayda ku soohay nebiguna gacantiisa ayuu qoorta ugu sudhay adhigii uma bacaa biha uma bacaa dabeed waa diray nebigu sala allahu calayhi wasalama bihaa hadigii ayaa u diray oo maca abi aabbahaybuu raaciyey bay tidhi abubakar caaisha falam yaxrum kama xaaraantinimoobin calaa rasuuli illaah rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam kama xaaraantinimoobin shay-un axallahu allahu lah shay ilaahay u xalaaleeyey xataa nuxira alhadyu ilaa hadyigii laga gowracay macnaha caaisha waxay tilmaantay arrinta ibnu cabbaas inaanay sax ahayn oo macnaha qofku isagoon dee xajiga cumro midna u socon hadduu xoolo isaga diro xaramka uu yidhaah foqoradii xaramka ha cunaano hadyi uu hadiyeeyo hadalka waxa weeyaan ibnu cabbaas uu yidhi ilaa inta hadyigaa laga qalayo yoomunaxriga laga gaadhayo oo maalinta tobnaade sida qofkii xajka ama cumrada xidhay ay yacni waxa weeyaan maxduuraad badani uga xaaraansanaayeen sidaas ayaa ninkan hadyiga dirayna ay uga xaaraansan yihiin oo u dhowaan maayo wax alle wixii xaajigu iska ilaalinaya isna wuu iska ilaalinaya macnaa caaisha waxay tilmaantay hadalkaa ibnu cabbaas uu yidhi inaanu sax ahayn ee qofkii mar haddaanu xaj iyo cumro midna aanu xidhan xoolaha uu hadyiga u diray ee xaramka loo diray inaanay waxba kaaga xaaraantinimoobeyn oo macnaha dee hadyigaa u diray ajrigiisina waa leeyahay waxbana ka xaaraantinimoobi maayaan waxaanay u deliishatay nebigu sala allahu calayhi wasalam isagoon muxrimba ahayn inuu xoolo xaramka u diray waxna aanay ka xaaraantinimoobin oo sidaas aanu muxrim ku noqonin can caaishata waxaa laga wariy radia allahu canha ilaa alla kaada qaaladana jiri ahdaa rasuulullah rasuulka alle wuxuu u hadiyeeyuu u diray maratan mar ila lbeyti kacbada hanaman ai adhi hadyi ah ayuu u diray faqalladahaa markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam qoorta ayuu wax u sudhay si ay astaan ugu noqoto in adhigani hadyi uu yahay waxay culimmadu yidhaahdeen markaa adhiga waxa astaan looga dhigaa in marka hadyi ahaan loogu wado xagga xaramka in qoorta wax loo sudho taqliid laakiin laguma sameeyo adhiga ishcaar oo lagama dhiijiyo geelana marka hadyi ahaan loogu dirayo xaramka taqliid iyo ishcaar labadaba waa lagu sameeya oo macnaha qoortana waxbaa loo sudhaa waana laga dhiijiyaa waatiina soo martay yani waxa weeyaan inta laga dhiijiyey in kuruskeeda dhinaca midig waxa weyaan dhiiggii la marinayo inta la saro waxaa ibnu xasam uu tilmaamay lodiina in laa taqliida calayha walaa ishcaar iyadu taqliid iyo ishcaar midna inaanay lodu lahayn macnaha loda inaan lagana dhiijinayn qoortana aan waxba la sudhay baabu rukuubi lbadana markaa lodii labada midna ma leh geeliina labadaba wuu leeyahay cadhigiina taqliid unbuu leeyahay baabu rukuubi lbadana baabkana waxa uu ka hadlayaa yani hashii hadyiga ahayd fuulidii la fuulayey macnaha waxaa la mid ah waxa weeyaan shaygii dee hadyi ahaan loo dirayey in mar haddii la fuulayo lagu intifaaci karo in dee caanihiisiina lasii cabi karo oo lasii munaafacaadsan karo intaa uu sii socdo can abi hurayrata abi hureyre waxaa laga wariyey radia allahu can ilaa iraalaa ka aaday ana rasuula allah in rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam ra'aa rajulan inuu nin arkay kaasoo yasuuqu badanatan hal wada oo kaxaynayo dabada ka wada faqaala dabeed nebigu wuxuu ku yidhi irkabhaa warfuul faqaala waxau yidhi yaa rasuula allah rasuulkii allow inahaa badana waa hadyi buu yidhi hashani hashani hal hadyi ah oon xaramkii ku wada weeyi faqaala waxau yidhi irkabhaa waylak warfuul fi aaniyati markii labaad aw fi haaliati ama markii saddexaad ayuu canaanta uu yidhi waylak fuul oo ha soconin can abi zubayr waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi samictu waxaan maqlay jaabir ibna cabdillaah jaabir ibna cabdilaahi baan maqlay radia allahu canhuma oo su'ila la weydiiyey can rukuubi alhadyi hadyiga in lasii fuuli karo inta lasii wado faqaala waxau yidhi samictu rasuula allah rasuulka alla ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu isagoo le irkabhaa fuul hadyigan yani hashii hadyiga ayd bilmacruufi wanaagna ku fuul oo macruuf waxa looga jeedaa adoon dhibaato iyo darar ku samaynayn yacni wax dhibaa adoon ku samaynayn si wanaaga ku fuul idaa ulji'ta ilayha marka lagu dhibaato geliyo ee wax kale aad weydo xataa tajida dahran ilaa gaadiid kale aad helayso marka macnuhu waxa uu yahay gaadiid kale haddaad haysato waxa fiican inaanad waxba fuuline dee gaadiidka kale aad fuusho laakiin gaadiid kale haddaanad haysan ood u baahan tahay dee inaad iska fuuli karto wax dhiba aanay lahayn caanaheedana aad iska sii maali karto baabu maa catiba min alhadyi qabla maxillih baabkanna waxa uu ka hadlayaa hadyiga wixii kici kari waaya ee xanuun iyo wax lamida uu ku dhaco ee socon waaya inta aanu gaadhin halkuu ku xalaaloobayey oo xaramka ah waayo uma maxiluhaa ila albayt alcatiiq hadyigu halka uu ku xalaaloobayo ee lagu qalayaa dee waa xaramka marka xoolaha iyadoo lasii wado neefka xoolahee dee kici waaya ama soconba waaya halkaa gaadhi waaya ee looga cabsadaba dee inuu dhinto waxa laga yeelayo ayaa baabkani uu ka hadlaya can ibni cabaasin waxaa laga wariyay radia allaahu canhumaa ana du'ayban in du'ayb abaa qabiisata abaa qabiiso ahaa xadaahu inuu u sheegay ana rasuula allah in rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam kaana yabcasu inuu diri jiray macahu isaga maciisa uu raacin jiray bilbudni geela yacni abu qubaysa waxau sheegay du'ayb inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam geela hadyiga a raacin jiru odhan jiray ordoo kaxee oo xaramka geel uma yaquulu dabeed nebigu waxa uu ku odhan jiray in catiba minhaa shay haddii xoolahan hadyiga ah wax ka midihii uu waxa weeyaan socon waayo oo ay dhibaata ku dhacdo oo fakhashita calayha mowtan dhimashana aada uga baqdo fanxarhaa gawrac oo halkaa ku qal uma kmis dabeed waxaad quusisaa naclahaa kabteeda qoorta u sudhan fii damihaa dhiiggeeda quusi oo dhex geli uma drib bihi dabeed kabtaa dhiiggale waxaad marmarisaa safxatahaa dhinaceeda marmari oo dhiiggaa ku dhabo walaa tatcamhaa dhandhaminin anta adiga iyo walaa axadun qoftoona min ahli rufqatika dadka kula socda ka mid ah walaa tatcamhaa anta walaa axadu min rufqatika adiga iyo rufqada aad wada socotaan qof ka midihii toonayuu waxba ka dhandhamin markaa nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yidhi hadyiga wixii halka loo waday gaadhi kari waayey ee xanuun iyo wax lamida ay ku dhaceen halkaa uu ka kici waaye ku gowrac dhiiggaana marmari macnaha dhiiggana waxaa loogu dhabooqayaa loo marmarinayaa si loo garto neefkan inuu hadyi ahaa ayaa bimacnaa waayo dee ishcaarku wuxuu calaamadu ahaa oo lagu yaqaanay neefka marka laga dhiijiyo dhiigga la marmariyo waxay astaan u ahaan jirtay inuu neefkaasi hadyi yahay marka wuxuu yidhi halkaa intaad ku gowracdo kabtii qoorta u sudnaydna dhiigga aad dhexgeliso dhinaceeda aad marmariso si loo aqoonsado hadiyinimadeeda sidaa kaga tag si macnaha dadka fuqarada ee waddadaa soo maraa ay u gartaan inuu neefkani hadyi ahaa una cunaan laakiin wuxuu yidhi adigii asxaabtaada qofna yuu dhandhamin oo afka aanu saarin waxaa loo loogu diiday saddan lidariica yacni waxaa la awdayaa laga hortegayaa si aanay dadku u fudaysanoo xoolaha intay iska qashaan anay oy cunaan anay u odhan neefkii wuu socon waaye markaa si aanay shubhadaasi uba iman ayaa albaabkaa gebigiisaba la xidhay oo la yidhi yacni yaan afkaba aanay saarin dadka hadiga wada marka mar haddaanay dee uba bannaanayn oo loo diiday marka sabab ay ku qashaan oy ku gowracaan meeshii maba taallo oo dee waxaa laga cabsanaya qofkii daciifka iska aan iimaankiisu qawi ahayn intuu iska gowraco neefkii inuu hadhow yidhaha wuu ii socon waayo marka adiga iyo cidda kula socotaa toona afka ha saarina ayaa la yidhi baabu lishtiraki fi lhadyi baabkana waxa uu ka hadlayaa in lagu shuraakoobi karaa hadyigii oo dad fara badani hal neef ay isugu tegi karaan can jaabir bni cabdillaahi waxaa laga wariy radia allahu canhuma qaala inuu yihi kharajnaa maca rasuuli illaah rasuulka alla ayaanu la baxnay sala allahu calayhi wasalam muhiliina bilxaji xaj annakoo xidhannay faamaranaa rasuulu llah rasuulka alle markaa wuxuuna faray sala allahu calayhi wasalam an nashtarika fi libili waalbaqar inaanu geela iyo lo-da ku shuraakowno oo macnaha dad fara badani ay geelii iyo lo-dii hadyigooda isaga gowrici karaan waxau yidhi markaa kullu sabcatin toddoba wal oo mina annaka naga midii fii badana neef geela ama lo-ah inay waxa weeyaan ku shuraakoobaan badanada markaa neefka geela ana waa la yidhaahdaa neefka lo-da ana waa la yidhaahdaa labadaba badanadu waa ku dhacdaa waxaana badano loo yidhi waa dee licidami badaniha jidhkeeda weyn walidaalika qofka yacni xoogga u naaxsan ee hilibka leh waxaa la yidhaha waa albadiin badanada markaa dee geela iyo lo-du waxa weeyaan jidh ahaanbay dee u weyn marka rasuulku waxa sala allahu calayhi wasalam uu ku yidhi toddoba walba neef ha isugu tagta lo-ah ama geela markaa neefka geela ama neefka lo-dii ama odxiyadii ha noqoto ama hadyigii xaajigu uu maalinta tobnaad iska qaliyay ha noqotee neefkaa lo-da ama geelii toddoba qof ayuu ka gudayaa toddoba qof ayuu hadyigoodii noqon karaa ama odxiyadoodiiba baabulhadyi min albaqar baabkana waxa uu ka warramayaa in lo-dii waxa weeyaan hadyi laga dhigan karo can jaabir bni cabdillaahi waxaa laga wariy radia allahu canhuma qaala inuu yidhi dabaxa rasuulullah rasuulka alle wuxuu ka gowracay sala allahu calayhi wasalam can caaishata caaisha waxa uu ka gowracay baqaratan fac yowma naxri maalintii dhuundhowga macnaha maalintii tobnaad ee xoolaha hadiga la qalanayey iyo odxiyada waxaanu tilmaanay markaas riwaayadan jaabir in daahirkeedu uu yahay nebigu sala allahu calayhi wasalam caasho keliya inuu saca ka gowracay laakiin riwaayada kale caaisha ayaa caddaynaysa in saca nebigu haweenkiisi oo dhan uu ka qalay waayo dee sucu toddoba qof ayuu hadyi u noqon karaa dumarkii nebigee markaa mutamaticaadka ay rasuulka la socday sala allahu calayhi wasalam dhammaantood inuu sacaasi ka qalay ayaa riwaayada caaisha ay caddaynaysa oo caaisha waxay lahayd naxara rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam can nisaa'i yacni dumarkiisii ayaa nebigu ka qalay sacaas baabu naxri lbudni qiyaaman muqayada baabkana waxa uu ka hadlayaa geelii in la dhuundhabo la qalo iyagoo taagan oo jilib xidhan jeenigii uu xidhan yihi can ziyaad ibni jubayr waxaa laga wariyey ana bna cumara in cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma ataa calaa rajulin inuu nin soo maray wahuwa yanxaru badanatahu isagoo hashiisii gowracaya baarikatan iyadoo fadhida faqaala dabeed waxau ku yidhi ibnu cumar ibcashaa warkici qaa'imatan xaalay tahay tii taagan muqayadatan oo jilba xidhan sunnata nabiyikum sala allahu calayhi wasalam waa sunnadii nebigiina markaa sunnadu waxa ay tahay qaabka loo gowracayo geela geelii inta waxa weeyaan jeeniga ama jilibka la xidho oo saddexa dinna ay ku taagnaato midna la laabo oo la jilib xidho in waxa weeyaan iyadoo saddexdaa adin ku taagan jilibkaasina uu xidhan yaho uu laaban yahay in la dhuundhabo dhuunta lagu dhufto dabeed markaa ay dhinaca u dhacdo markaa dee waxa weeyaan la qasho oo la cuno oo waxaa sii xoojinaysaa xadiidkan waxa weeyaan ibnu cumar waxaa sii xoojinaya dee aayaddii qur-aanka ayde fadkuru isma allahi calayha sawaafa faidaa wajabat junuubuha fakuluu minha yani waxaa la yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala isamkiisa ku dul xusa markaad gowracaysaan sawaafa iyadoo saddex adin ku taagan yani saddex adin iyadoo ku taagan yani kii kalena uu xidhan yahay jeenigii kale iyo jilibka laysku xidho oo la laabay faidaa wajabat junuubuha marka dhinaceedu uu dhaco fakuluu minha markaa wax ka cuno dee qashow gowraa yani waxa weeyaan hilibkeedii cuna markaa dee wajabat junuubuha dhicidda maxaa laga garanayaa inay taagnayd marka iyadoo saddex adin ku taagan midna uu waxa weeyaan jilibku uu xidhan yahay marka la dhuundhabo dee dhinacay u dhacaysaa marka ay dhinaca u dhacdo markaa iska qasha oo hilibkeediina cuna faidaa wajabat junuubuha ay saqadat marka dhinaca ay u dhacda wey fakuluu minha marka sunnada yacni gowraca geelu waa kaas maaha iyadoo fadhida inta la kiciyo oo la jilib xidho saddex adinna ay ku taagnaato in dhuunta lagu dhufto kadib marka dhinaca u dhacdana la qasho baabu sadaqati biluxuumi alhadyi wa jilaaliha wa juluudiha baabkana waxa uu ka warramayaa sadaqadaysiga la sadaqadaysanayo hadyiga hilbihiisii iyo heeryadiisii iyo haraggiisiiba can caliyin waxaa laga wariyey radia allahu can qaala inuu yidhi amaranii rasuulu llah rasuulka alla wuxuu amray sala allahu calayhi wasalam an aquuma calaa budnihi inaan geeliisa maamulo waan atasaddaqa iyo inaan sadaqadaysto biluxuumihaa hilbaheeda iyo wa juluudihaa hargaheeda iyo wa ajillatihaa heeryadeedii wixii dusha ka saaraa karbaash ama qobtal ama maryo kale wixii dusha laga saaray neefka geela ee dusha ka saaraa dee waxa weeyaan la iibin maayo ama qofkii heeryadii la soo noqon maayo eh waa inaan waxba ka isticmaalin ila ilaahay dartii buu u bixiyey oo haraggeedii iyo heeryadeedii iyo hilibkeedii intiiba in la sadaqadaysto weyi wa an laa ucطiya aljazaara iyo ka gowracaya inaanan ka siinin minhaa waxba wa an laa ucطiya aljazaara iyo inaanan kii gowracay ee jazaarka ahaa ka siinin minhaa yacni hilibkii iyo hargihii iyo heeryadii inaanan waxba ka siin oo macnaha ninkii qalay inaan mushqaayadiisii laga siin dee harageedii iyo hilibkeedii qaala waxau yidhi naxnu nucطiihi annaka ayaa ka siinaynay markaa min cindinaa agtayada oo ninkan jazaarkee gowracay annakaa mushqaayadiisa jeebkayaga ka siin jiray laakiin neefkii inaan waxba laga siin la wadaad sadaqadaysto baabu awaafi lifaadati yowma anaxri baabkanna waxa uu ka warramayaa awaafulifaadihii rukniga ahaa ee maalinta tobnaad la dawaafayay kacbada can ibni cumara waxaa laga wariyey radia allaahu canhumaa ana rasuula allahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam afaada inuu dawaafulifaadihii sameeyey yowma naxri maalintii tobnaad uma rajaca dabeed nebigu waa soo noqdo fasalla duhra duhurkii buu kusoo tukaday bimina mina macnaha duhur hortii ayuu soo dawaafay dawaafulifaadihii dabeed intuu mino kusoo noqdu salaaddii duhurna ku tukaday qaala naaficu naafic waxa uu yidhi fakaana bnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa yufiidu kii dawaafulifaadaha sameeya yowma anaxri maalinta yowma naxriga uma yarjicu dabeed waa soo noqon jiray fayusalli duhra bimina dabeed duhurka mino ayuu ku tukan jiray wayadkuru waxa uu sheegi jiray ana nabiya sala allahu alayhi wasalama facala inuu nebigu sidaa yeelay waxau yidhi markaa ibnu cumar waxa uu samayn jiray intuu dawaafulifaadaha duhur hortii soo sameeyo maalinta tobnaad ayaa dabeed mino intuu kusoo noqday duhurka halkaa ku tukan jiray waxaan u tilmaami jiray inuu nebigu sidaa yeelay ibnu cumar markaa sidaad ku aragteen in badan oo axaadiista nebiga ka mid ah wuxuu ahaa min axrasi annaas calaa tatabuci aathaari nabiy sal ly slam yacni saxaabada ka ugu xirsiga iyo dadaalka badan sida raacitaanka uu dabagelayo sunnadii nebiga iyo kolba halku maray iyo wuxuu sameeyey baabu man taafa bilbeyti faqad xalla baabkana waxa uu ka warramayaa beytka ruuxii tawaafay waa xalaaloobay can ibni jurayj waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi ibnu jurayj akhbaranii caaau caaa wuxuu ii warramay qaala wuxuu yidhi caaa kaana bnu cabaas ibnu cabaas wuxua radia allaahu canhum yaquulu ka yidhaahda laa yatuufu bilbeyti beytka ma tawaafo xaajun nin xajiyayo iyo walaa hayru xaaj iyo ku aan xajiyayn toona ma tawaafo ilaa hadduu tawaafo saxalla wuu xalaaloobaya nin alla ninkii beytka tawaafa ama xaaji ha noqda ama muctamir ha noqdee waa xalaaloobaya ayuu odhan jiray ibnu cabaas qultu licaaa caaa waxaan ku yidhi min ayna yaquulu dalik oo halkuu arrintaa ka keenay uu ka leeyahay ibnu cabaas waa maxay daliilkiisu qaala waxau yidhi min qowli illaahi tacaala hadalku alla yidhi ayuu arrintaa ka leeyaho uu ka soo qaadanayaa hadalkii alla uu yidhi uma maxiluhaa ila albayt alcatiiqi uma maxiluhaa waxa weeyaan xalaalowgeeda ama meesha ay ku dhammaanaysa acmaashii ila albeyti beytkii weeyi beytkii alcatiiqi ee waxa weeyaan qadiimka ah ee cibaadada alleh ku horreeyey ama ila albeyti ayay ku dhammaanaysaa acmaashu beytkii alcatiiqi laga xoreeyey in jabaabirada iyo duqaadu ay qabsadaan oo cid kastoo soo weerarta dee ilaahay baa ka difaacayey asxaabulfiilki iyo wixii la midka ahba marka aayaddaasuu u daliishaday in qofku mar hadduu beytkaba taguu dawaafo uu xalaaloobay uma maxiluhaa ila albeyt alcatiiq qaala waxau yihi qultu waxaan yidhi faina dalika bacda almucaraf waxaan yidhi caaao waxa weeye dee kaasi waa bacda almucarafi marka lasoo carafayso dabadeed weeye carafe marka lasoo joogsado wuquufkeedii dee waa dawaafka carafe ka dambeeya yowma naxriga dawaafulifaadihii weeye kaa lagu xalaaloobaya faqaala waxau yihi kaana ibnu cabaas ibnu cabaas waxau ahaa radia allaahu canhuma yaquulu ka yidhaahda huwa huwa kani bacda almucarafi carafaysiga dabadi weeyaan iyo wa qablahu hortiiba macnaha xalaalowgaa la sheegay uma maxiluhaa ila albeyt alcatiiq waa carafo horteed iyo dabadeed labadaba wa kaana yaakudu dalika arrintaa waxa uu ka qaadan jiray min amri nabiyi amarkii nabiga sala allahu calayhi wasalam xiina amarahu markuu amray an yuxiluu inay xalaaloobaan fii xajati alwadaac xajkii la odhan jiray xajatulwadaac inay xalaaloobaan markii nebigu amray amarkaa nebiga ayuu ka qaadan jiray hadalka ibnu cabaas uu u daliishaday in qofku markuu tawaafaba uu xalaaloobayo uma maxiluha ila albeyt alcatiiq uu u daliishaday yani istidlaalkaasee sheekhu alalbani tilmaamay fiihi nadar yani nadar baa ku sugan oo istidlaal saxa ma aha waayo waxa uu yidhi dee uma maxiluhaa waxa laga soo warramayeyba aayaadka suurat alxaj dee waa waxa laga soo warramayay hadyigii oo hadyan baaliqa alkacba hadyigu halka uu ku xalaaloobayo ee lagu gowracayaa dee waa kacbada aayaddu marka hadyigii bay ka warramaysaa oo uma maxiluhaa yacni hadyigaa loo diray xaramka maxalka uu ku xalaaloobaye lagu qalayaa dee waa ila albeyt alcatiiq beytkaa catiiq ee sharafta leh ee kacbada weeyi marka aayadu daliil uma aha in ruuxii dawaafa xalaaloobayo laakiin waxay daliil u tahay hadigii la kaxeeyey halka uu ku xalaaloobayaa inay tahay xaramka marka uu gaadho ee xilligiisa yooma naxriga uu gaadho halkaa inuu ku xalaaloobayo laakiin sheekhulalbaani waxa uu yidhi istidlaalka qawiga ah waxa uu yahay amarkii nebigu amray fii xajati alwadaac inay xalaaloobaan taasaa qawi ah waayo nebigu sala allahu calayh wasalam fii xajati alwadaac markii ay maka yimaadeen waxa uu amray ninkii aan hadyiga soo kaxaysan inuu xajkiisii cumro u rogo dabeed waxa weeyaan acmaashii cumrada intuu sameeyey iska xalaaloobo dabeed xalaasha uu iska ahaado ilaa yowmi tarwiya maalinta tarwiyadana uu xajka xidho marka amarkaasaa qawi ah oo dee nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu amray intay dawaafaan oo acmaasha cumrada sameeyaan inay iska xalaaloobaan marka halkaa waxaa laga qaadanayaa maadaama uu yidhi bacda almucarafi wa qablahu طwaafka qabla almucarafna waa طawaafu lquduumkii bacda almucarafna waa طawaafu lifaadihi labadabana in lagu xalaaloobay ficlan labadabana dee saxaabadu way ku xalaaloobeen nebigaana amray sal alay slam oo طawaafulquduumka waxay ugu xalaaloobeen dee markay maka yimaadeenee nebigu yidhi xajkiinii cumro u roga طawaafa oo saciya xalaaloobana dee طawaafulquduumkii way ku xalaaloobeen dabeed maalintii tarwiyadun bay haddana xajka xidheen awaafulifaadahana dee waa lagu xalaaloobayaa oo isaga kii qaarinka ahaa ilan kaa hore tawaafulquduumka mutamaticuun baaba ku xalaaloobay laakiin tawaafulifaadaha dhammaan waa lagu wada xalaaloobayaa maalinta tobnaad qaarinkii iyo mufridkii iyo mutamaticii nin waliba maalintaa yowmunaxriga marka tawaafulifaadaha la sameeyo wuxuu xalaaloobayaa ataxallul alakbar macnaha xalla lahu kullu shay wax kastoo ixraamkii kaga xaaraantinimoobay waa ugu xalaaloobaya marka calaa kullin amarkaa nebigu amray maalinta xajatulwadaac ayaa daliilka qawiga ah uu yahay laakiin aayadu iyadu waxa weeyaan siyaaqeedu wuxuu ahaa hadyiga uma maxiluhaa ila albeyt alcatiiq baabun yakfi lqaarina awaafun waaxidu lilxaji waalcumra baabkana waxa uu ka warramayaa ninkii qaarinka ah ee xajka iyo cumrada xidhiidhiyey inuu tawaaf keliya xajkiisii iyo cumradiisii ugu filan yahay iyo sidoo kale sacyi keliya oo tawaaf laba tawaaf iyo laba sacyi lagama rabo sidii mutamatica laakiin qaarinka waxaa laga rabaa uun tawaafun wa sacyun waaxid marka qabla alxaj hadduu tawaafana isagaa kaga filan kii xajka bacda alxaj hadduu tawaafana kii cumrada isagaa kaga filan tawaafun waaxid ayaa kaasi ah can caaishata waxaa laga wariyey radia allahu canha ilaa raallaa kaada annahaa xaadad bisarifa meeshaa sarifa la yidhaahdo ayaa caadadii ay ugu timid caaisha marka waa mawdic u dhow maka ayaa la yidhi sarifa marka caaisha ee waxa weeye waxay ku xayday oo caadadii kaga timid meeshaa sarifa laydhaah wa tataharat bicarafa carafana waa ku taahirsatay oo carafa ayay ku taahirowday fa qaala laha rasuulu llahi rasuulkii alle wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam markaa dee xajkeedii cumrona waa ku darsato dee qaarina ayay noqotay fa qaala laha rasuulullahi rasuulkii alle wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam yujzi'u canki oo dee hadday daahir tahay waxay u xalaaloobi lahayd caaisha markii maka la yimid sidii dadka kaleba ay u xalaaloobeen oo mutamaticay noqon lahayd laakiin markii caadadu ay u timid dee iyadu may xalaaloobin markii dadku xalaaloobeen waayo dee mabay tawaafin haddaanay tawaafinna ma xalaaloobi karto marka ma siday sidii caadada u qabtay ayaa yowmu tarwiyana yimid dabadeed iyadoo cumradii sidii ugu xidhan ayay xajkiina xidhatay maxay markaa noqotay dee qaarina oo dee xajkiiyo cumradii ayay xidhiidhisay marka rasuulku markaa waxa uu ku yidhi markii carafo ay ku daahirowday ilan maalintii yowmu tarwiye iyadoon weli daahirsan ayay dadkii xajka la xidhatay oo dee waxa weeyaan haweeneyda muslimadii haddii caadadii iyo nifaaskii ay qabto waktigii xajkiiyo cumrada yacni iyadoo dadkii ay xidhanayaan dadka way iskala xidhanaysaa oo sidii axaadiis kalebay nagu soo martay laakiin waanay dawaafaynun ilaa ay daahirsato dawaafkunbaa mamnuuc ka ah laakiin way iskala xidhanaysaa acmaasha kale way iskala maraysaa wuquuftii meel walba markaa rasuulku waxa uu ku yidhi caaisha markay carafo ku daahirsatay iyadoo yowmu tarwiyihiina xajka lasii xidhatay iyadoon weli daahiroobin markay carafo ku daahirowdaa nebigu wuxuu ku yidhi yujziu waxa kaa gudayaa canki adiga caashay yujziu waxa uu kaa gudayaa canki adiga dawaafuki dawaafkaagani bisafa waalmarwa safe iyo marwa aad saciiday iyo dawaafka aad beydka ku dawaafaysaa wuxuu kaa gudayaa can xajiki xajkaagii iyo wa cumratiki cumradaadii marka caaisha markii dambena dee walaalkeed waa kii nebigu raaciyey ee waxa weeyaan tanciim ka soo cumraysiiyey markii ay tidhi mase waxa weeyaan waa anigu dadkii xaj iyo cumray la noqdeen aniguna xaj keliya marka nebigu sala allahu calayhi wasalam laakiin waxa uu sheegay markaa in tawaafka safi iyo marwa iyo tawaafka beydku uu kaga filan yahay xajkii iyo cumradiiba oo sidaa ay qaarina ku noqotay marka kaasi inuu kaafi yahay ayuu u tilmaamay marka macnaha iyadu dee xaggii dambey ka dawaaftay oo xaggii hore dee daahir kamay ahayn oo markii waxa weeyaan carafa ay wuquufkeedii soo dhammaysay ayaa maalintii yooma naxriga ayaa dawaafkiiyo sacigaba ay sabaysay marka qaarinku haddii marka hore aanu dawaafina maalintaa yooma naxriga uu dawaafana kaasaa cumradii iyo xajkiiba kaga filan haddii waxa weeyaan markii hore uu yimid uu dawaafana oo sacyi uu sameeyey isagoo qaarin ahaana dawaaf iyo sacyi dambe waxa weeyaan kaasaa kaga filan weeye baabu mataa yuxillu man axrama bixajin wa cumra goormuu xalaaloobayaa qofka xidhay xaj iyo cumro can caaishata caaisha waxaa laga wariyey radia allahu canha ilaah raallah ka haday annaha qaalad inay tidhi kharajnaa maca rasuuliillaah rasuulka alla ayaanu la baxnay sala allahu calayhi wasalam caama xajat alwadaac sanadkii xajat alwadaaca ayaanu rasuulka raacnay fa minaa waxaa naga mid ahaa man halla bicumra kuwa cumro xidhay wa minaa waxaa naga mid ahaa man halla bixajin wa cumra kuwa xaj iyo cumroba israaciyey wa minaa waxaa naga mid ahaa man ahalla bixajin kuwa xaj keliya xidhay waahla rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama bilxaji rasuulkuna xaj buu soo xidhay fa amaa man ahalla bicumratin kii cumro soo xidhay miyaa faxalla waa xalaaloobay wa amaa man ahalla bixajin aw jamaca alxaja waalcumra laakiinse kii xaj keliya xidhay ama xaj iyo cumro israaciyey falam yaxiluu may xalaaloobin kuwaasi xataa kaana yowmu naxri ilaa maalintii yowmu naxrigae tobnaad la soo gaadhay baabu nuzuuli lmuxasabi yowma alnafari waasalaati bih baabkana waxa uu ka warramayaa maalinta mino laga soo dhaqaaqayo in la sii dego meeshaa la yidhaha almuxasab muxasab waxaa loo yidhi likasrati alxasa waa meel biyo mareeno oo daadkaa maraya u dhagaxaan iyo quruurux badan quruuruxii uu soo qaadayey ee uu ku farabatay marka likasrati alxasba yacni quruuruxaa iyo dhagaxaantaa badan ay leedahay waa meeshaa bataaxa ee dhagaxaantana leh sidaasaa loo yidhi muxasab waxaa kaloo la yidhaahdaa khayfu bani kinaana waxaa kaloo la yidhaahdaa abtax saddexdaa magacba waa meesha waxa weeyaan maka u dhow marka mino laga yimaade maka lasii geliyo kambalkeeda ah muxasab iyo abtax iyo khayfu bani kinaana saddexdaa magacba waa leedahay marka baabkan wuxuu ka warramayaa maalinta mino laga soo baxayo meesha muxasab ee dhagaxaantaa leh waa meel biyo mareeno buursalkeeda ah halkaa in lasii dego salaada duhurna lagu tukado baabu nuzuuli lmuxasabi yowma anafar wasalaati bih yacni in halkaa la dego maalinta waxa weeyaan mino laga soo baxayo laguna tukado can ibni cumara waxaa laga wariyey radia allahu canhuma ana nabiya nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo wa abaa bakrin wa cumara abuu bakr iyo cumar radia allahu canhuma kaanuu inahaan yaziluuna kuwa dega alabtaxa meesha abtax la yidhaahdo ayaa ay degi jireen can caaishata waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalad inay tiri nuzuulu labtaxi meeshaa dhagaxaanta leh abtax degisteedu laysa bisunnatin sunno ma aha inamaa nazalahu rasuulu llah rasuulka alle wuxuu u degay un sala allahu calayhi wasalam liannahu kaana asmaxa likhuruujih waayo arrintaasi waxay u sahlanayd bixidiisa idaa kharaj marka uu baxayo caaisha waxay tidhi meeshan abtax ama muxasab ama khayfu bani kinaana waxa uu rasuulku u degi jiray uun dee markaa mino laga yimaado ee maka la yimaado ee tawaaful ifaadaha la sameeyo ee waxa weeyaan waxaan ujeedaa cafwan maaha tawaaful ifaadahe waa marka mabiidkii mina ee ayaamu tashriiquba soo dhammaaday ee lasii baxayo tawaaful wadaaca lasii sagootiya iyo xaramka yacni wuxuu halkaa u degi jiray bay caaisha tidhi macnaha marka tawaaful wadaaca lasoo sameeyo bixidda madiine ayay u sahlanaydoo yacni meel si sahlan uu madiine uga bixi karo ayay ahayd marka xagga socodkiisaa sida u sahlan uunbuu raacayo sunnanimo umuu degin halkaa bay caaisha leedahay can abi hurayrata waxaa laga wariy radia allahu canhu qaala inuu yihi qaala lanaa rasuulullah rasuulka alle wuxuu nagu yidhi sala allahu alayhi wasalam wanaxnu bimina mina anakoo joogna naxnu naaziluuna hadan bikhayfi bani kinaana waxau rasuulku yidhi berri waxaynu degaynaa halkii biyomareenkii reer kinaana nimankaa reer bani kinaana laydhaa biyomareenkoodii ayaynu berri sii degaynaa markaa khayfu bani kinaanahani waa muxasabkii iyo abtaxiina soo maray uun saddex magacba isagaa leh xaysu taqaasamuu cala alkufri halkaasoo bani kinaana ay isku dhaarsadeen waxa weeyaan gaalnimo yacni reer bani kinaana iyo quraysh ay kufriga isku dhaarsadeen wadalikaasina waxa u ana qurayshan in quraysh iyo wabani kinaanata reer bani kinaana taxaalafat inay isu dhaarsadeen oo ku dhaarteen calaa bani haashimin reer bani haashim iyo banilmualib reer banilmualib inay isku dhaarsadeen reer bani kinaana iyo quraysh anlaa yunaakixuuhum inaanay u guurin walaa yubaayicuuhum waxaanay ka iibsan xataa yuslimuu ilayhim rasuula allah ilaa rasuulka ilahay ay gacanta ka soo gelinayaan yacni bidalika almuxasab khayfu bani kinaana wuxuu uga jeedaa almuxasab oo abdax ah macnaha wuxuu nebigu yidhi halkaa ay nimankaa bani kinaaniya quraysh ay isku dhaarsadeen goyntii ay cunaqabataynayeen reer bani haashim iyo banilmualib ay yidhahdeen yaan laga guursan waxna loo guurin waxna laga iibsan hal ilaa ay rasuulka alle soo dhiibayaan oo gacanta ay naga soo gelinayaan halkay dhaartaa iyo xilfigaa ku galeen ayaynu berri sii degaynaa baa nebigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam wallahu aclam